koosadan ma ku imaanin wax maaragtay hadiyada kuma imaanin waxay ku timid ay halganka iyo waxqabadka iyo feejignaanta haweenka soomaaliyeed iyo inay ma diyaar u yihiin inay ka qayb galaan hogaanka siyaasadda dalka iyo dalka taladiisa haweenkuna maanta diyaar ayay arrintaas maaragtay u yihiin weliba ma ahan kooto oo la iskaga magacaabayo waa kooto xisaabta markay four point five noqotay oo qabiil ay gashay laguna hujoobay ballanqaadyadii hore iyo heshiisyadii hore ee garowe one iyo garowe two in maanta ay noqoto mid aan loo daba fariisanaynin midna ee ah in haweenkaas kootadooda banaanka la dhigo sida odayaal dhaqameedka ragga ugu qaybinayaan ayaanu samaysanay guurti haween ah oo haweenka u qaybisa marka kootadan waxaad iga warantaa markaa bal halka ay ka timid kootada yaa idin siiyey kootada hadiyad ma aha waa halgan dheer waa dadaal gabdhuhu ay sameeyeen waa maxaanku idhaahdaa mid aysan maaragtay cidna ka baryeynin ballanqaadyadii hore waa lagu ungoobay wixii laysu sheegay oo hore oo lakalala kala qortay oo ku saabsanaa dumarka xaquuqdooda in meel aan looga dhacaynin oo ugu yaraan boqolkiiba soddon ay yeelanayaan waxba waa ka hirgeli waayeen tii ugu dambeysay ee dawladda ay kaga baxday kumeelgaarka ee boqolkiiba boqolkiiba soddonka ugu yaraan la maaragtay laisku ogaa in dumarka la siiyo taladii waxay ku ururtay gacanta ragga odayaashii dhaqankuna ragga unbay maaragtay u qaybiyeen u eexdeen si arrimahaasoo dhan aysan u dhicin ayaan maaragtay ka gaashaamanay oo annaga lafteena odayaal dhaqameed haddii la sameeyo guurta haweenaan samaysanay oo qaybta kootada haweenka iyagu gabdhaha u qaybin doona oo tartaysiin doona haddii ilaahay raalli ka noqdo aadna waa ugu faraxsannahay go-aankaas soo baxay inkastoo aysan cadaalad ku dhisnayn haddana marka la eego baahida haweenka dalku uu qabo iyo dadku maaragtay siday ugu ooman yihiin hogaanka haweenka iyo dhibaatada soomaaliya haysata waa mid wax ka tari doonta ilaahay idankii waxaana rajaynaynaa inay intaa kasii badato waxaad tiri albaabadaana laga xirtay iyo albaabada idinka xirtay oo haddana boqol kiiba soddonkan kootada haddana idin siiyey
albaabada waxaa naga xirtay sidaadaba miiska talada iyo go-aan qaadashada dalka haweenka waxaa laga xirtay albaabada shirki ka dhacay kismaayo oo looga hadlaayey in two thousand sixteenka sidii soomaaliya doorashada ay ku gaari lahayd la go-aamiyo nimankii xukunka haysta gobolada ee dowlad goboleedka mas-uulka ka ahaa iyo dowladdii federaalka intuba hal gabada waa u diideen inay ka qayb gasho miiska talada oo banaankaana la dhigay oo nalama ogolaanin in codkeenna la dhegaysto taana waxaan u qaadanay raggu inay iyagu dana ay leeyihiin albaabada u xirteen annaguna banaankan ku sugeyna wix ay ka sheegi doonaan hadda hadday soo baxay boqol kiiba soddon aad baan ugu faraxsannahay insha allah waxaan rajaynaynaa boqol kiiba soddonka inayna noqon wax afka laga sheegay sababtoo dumarka horaa loo khiyaanay ballanqaadyo hore badana loo sameeyey wax laga fuliyey ma jiraan marka hadda ceerinkaa ku kala baxana ugu yaraan boqol kiiba soddon waxaan mataqaanaa haddaan haweenka soomaaliyeed nahay ku qaadanaynaa inta aanay gelin gacanta four point five-ka ama odayaal dhaqameedka inta aysan gelin haddaan haween nahay qaybta aan ku leenahay baarlamaanka waxaan ku qaybsan doonaa haween ahaan baan ku qaybsan doonaa annagu ma naqaan wax four point five la yidhaahdo sida iyagu ay sheegeen talada dalka waxaa ka taliya rag baa ka taliya ragguna waa raggii dalka dumiyey oo dadka isku diray oo qabiilka ka dhigay oo soomaali maanta meeshay taalla dhigay waa ragga soomaaliyeed sidaa daraaddeed gabdhuhu waa u soo jeedaan inay maanta ka qayb galaan ugu yaraan boqolkiiba marka la leeyahay soddon ma aha boqol kiiba soddon go-aan maa waa ugu yaraan marka laga reebo koonfur galbeed oo hadda baarlamaankeeda ugu dambeeyey inta kale tiradu shan gaari mayso ay ka qayb galeen federaalka maxaan ku idhahdaa haweenku waxaa dowlad goboleedka wa tahay galeen baarlamaanka waa tahay waxaad ka warantaa batuulo waxaad sheegtay in raggii albaabada idinka xirteen oo taladii ay iyagu un dhex taallo haddana ilaa iyo hadday natiijo gaari la yihiin haddii kaba soo qaad hadda boqol kiiba soddon baa laydin siiyey oo taladii laydinka qayb geliyo oo kuraasti aad wax ka fadhiisataan oo go-aamadii aad wax ku yeelataan maxaad bedeli kartaa baad isleedihiin wax badan baan bedeli karnaa haweenku ma aha dagaal oogayaal haweenku ma aha danaystayaal haweenku dadnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed dana ay leeyihiin uma baabi'inayaan intaa waxay raggu bi'iyeen ayay haweenku kabaayeen oo dhisaayeen oo dhaqaayeen oo korinaayeen oo kabinaayeen hadday maanta haweenku ka qayb galaan talada dalka waxay waxaa arrintaasi laga dheehan doonaa sida ummadda soomaaliya ay uga badbaado dagaalka sokeeyaa sida dhaqaale xumada looga baxo sida siyaasad xumada ragga ay ku wadaan dalka looga xoroobo wax badan ayay haweenku miiska talada markay fadhiistaan ka bedelayaan xaaladda soomaaliya maanta ay ku sugan tahay waayo hooyadu naxariis bay ka samaysan tahay gudigeeduba mana kala fadilaysa laba qof oo soomaali ah mana ku shaqaysanaysa qabiil oo qabiil uma mataqaanaa gaar ah waa hooyo soomaaliyeed waa gabar soomaaliyeed nabadda siday hadda uga shaqeeyaan say hadda u badbaadiyeen dalka muddadii dowlad la-aanta iyo dhibaatada soomaaliya ku habsatay si ka fiican ayay markay xukunka iyo talada dalka ka qayb galaan ayay mataqaanaa u maamuli doonaan dalka soomaaliya si uu dhan yahay iyo dadka soomaaliyeed gudad iyo guda meeshay joogaanba waxa sabata bixiya waa haweenka soomaaliyeed Aad baad wax kasta oo umahadsantahay.
maanta naga bacsanna rag baa naga diya gabar nagama diinin inaan talada ka qayb galnana waa midda aan ku badbaadin karno soomaalinimada iyo qarannimada soomaaliyeed